matayos cutubka saddex iyo labaatanaad
dabadeed ciise ayaa dadkii badnaa iyo xertiisii la hadlay oo wuxuu ku yidhi culimmada iyo farrisiinta waxay ku fadhiistaan kursiga muuse haddaba wax walba oo ay idiin sheegaan inaad dhowrtaan dhowra oo yeela laakiin siday sameeyaan ha samaynina waayo waxba yidhaahdaan mana sameeyaan waxay isku xidhxidhaan culaabo culculus oo waxay saaraan dadka garbihiisa laakiin iyagu dooni maayaan inay fartooda ku dhaqaajiyaan laakiin shuqulkooda oo dhan waxay u sameeyaan in dadku arko waayo xirsiyadooda way ballaadhiyaan oo faraqa dharkoodana way weyneeyaan waxay jecel yihiin meelaha hore oo diyaafadaha iyo kursiyada hore oo sanagogyada iyo salaanta suuqa iyo in dadku ugu yeedhaan macallin laakiin yaan laydinku yeedhin macallin waayo mid baa macallinkiinna ah idinkuna kulli walaala baad tihiin ninna dhulka ha u yeedhina aabbe waayo mid baa aabbihiin ah kaasu waa kan jannada ku jira yaan laydinku yeedhin sayido waayo mid baa sayidkiinna ah kaasu waa masiixa laakiin kan idinku weyn waa inuu ahaado midiidintiinna oo ku alla kii isa saraysiiya waa la hoosaysiin doonaa oo ku alla kii is hoosaysiiyana waa la saraysiin doonaa laakiin waa idin hoog culimmo iyo farrisiin yahay oo laba watiilayaasha ahu waayo boqortooyada jannada ayaa dadka ka xidhaan maxaa yeelay idinku ma gashaan oo kuwa gelayana uma daysaan inay galaan waa idin hoog culimmo iyo farrisiin yahay laba wajiilayaasha ahu waayo waxaad laasataan guryaha carmalada oo tukashooyin dhaadheer ayaad istusid u tukataan sidaa darteed waxaad heli doontaan xisaab aad u daran waa idin hoog culimmo iyo farrisiin yahay laba wajiilayaasha ahu waayo badda iyo dhulka waxaad u wareegtaan inaad mid soo hadaysaan oo kolkuu sidaas noqdo waxaad ka dhigtaan wiilka jahannamada laba kol in idinka badan idinka waa idin hoog hoggaamiyeyaal yahow indhaha la'u oo leh ku alla kii macbudka ku dhaarta waxba ma aha laakiin ku alla kii dahabkii macbudka ku dhaarta wuxuu ku dhaartay waa lagu leeyahay doqono yahow indhaha la'u keebaa weyn dahabka iyo macbudka dahabka quduuska dhiga oo weliba waxaad leedihiin ku alla kii meesha allabariga ku dhaartaa waxba ma aha laakiin ku alla kii ku dhaarta hadiyadda dul saaran wuxuu ku dhaartay waa lagu leeyahay indhoolayaal yahow haddaba keebaa weyn hadiyadda iyo meesha allabariga oo hadiyadda quduus ka dhigta haddaba kan meesha allabariga ku dhaartaa wuxuu ku dhaartaa iyada iyo wixii dul saaran oo dhanba oo kii macbudka ku dhaartaa wuxuu ku dhaartaa isaga iyo kan dhex deganba oo kii jannada ku dhaartaana wuxuu ku dhaartaa carshiga ilaah iyo kan ku dul fadhiyaba waa idiin hoog culimmo iyo farrisiin yahay laba wajiirayaasha ahu waayo reexaanta iyo kabsarta iyo kamuunta toban meelood ayaad meel ka bixisaan oo waxaad dhaabteen wixii sharcigu ugu cuslaa waxaa weeye xukunka iyo naxariista iyo iimaanka waxaad lahaydeen inaad waxaan samaystaan oo aydnaan kuwa kale dhaafin hoggaamiyaal yahow indhaha la'u oo kaneecada iska miira oo oorka liqa waa idiin hoog culimmo iyo farrisiin yahay labawajiilayaasha ahu waayo koobka iyo saxanka dushaad ka nadiifisaan laakiin gudaha waxaa ka buuxa dulun iyo damac badnaan farrisi yahow indhaha la'u horta koobka gudaha ka nadiifi in dushiisuna nadiifsanaato waa idiin hoog culimo iyo farrisiin yahay laba wajiirayaasha ahu waayo waxaad u egtihiin xabaalo la caddeeyey kuwa dushooda u eg tahay wax qurxoon laakiin hoosta waxaa ka buuxa lafo dad dhintay iyo wasakh oo dhan sidaas oo kalena idinku dusha waxaad dadka uga egtihiin dad xaq ah laakiin gudaha waxaa idinka buuxa laba wajiirinnimo iyo dembi waa idin hoog culimo iyo farrisiin yahay laba wajiirayaasha ahu waayo waxaad dhistaan xabaalaha nebiyada oo waxaad qurxisaan qabriyada kuwii xaqa ahaa oo waxaad tidhaahdaan haddii aannu waagii awowyaasha ay joogi lahayn annagu kalama aanan qayb galnayn kuwii dhiigga nebiyada qabay sidaasaad isugu marag furaysaan inaad tihiin wiilasha kuwii nebiyada dilay idinku haddaba dhammaystira qiyaastii awowyaasheen abeesooyin yahow dharjilbisaay sideebaad uga baxsan doontaan xisaabta jahannamada sidaa darteed waxaan idiin soo dirayaa nebiyo iyo kuwo xigmad leh iyo culimo qaarkood waad dili doontaan oo isku talaabta ku qudbi doontaan qaarkoodna sunugugyadiinna ayaad ku karbaashi doontaan oo magaalo ilaa magaalo ayaad ku silcin doontaan inuu dushiinna ku soo dego dhiiggii xaqa ahaa oo dhulka ku daatay oo dhan oo laga bilaabo dhiigga haabiilkii xaqa ahaa ilaa dhiigga sakariyas ina barkiyaas kan aad ku disheen meesha quduuska ah iyo meeshii allabariga dhexdooda runtii waxaan idinku leeyahay waxyaalahan oo dhan ayaa qarnigan ku duldegi doona yeruusaalemey yeruusaalemey ta nebiyada dishooy oo kuwa loo soo diray dhagxisooy inteebaan marar badan jeclaaday inaan carruurtaada u soo uruuriyo xataa sida dooradu carruurteeda baalasheeda hoostooda ugu uruuriso laakiin idinkuma aydanaan jeclayn bal eega gurigiinnii waa laydiin daayey isagoo cidlo ah waayo waxaan idinku leeyahay ima arki doontaan hadda dabadeed ilaa aad tidhaahdaan waxaa barakaysan kan rabbiga magiciisa ku imaanaya